munaasabada qalanjabinta difcadii afaraad oo ku aflaxda dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyadda islaamka al imaam ibnu majax oo laga qobadiya baydhaba xafladii walibaa ku qeyb galaya culmawadiinka soomaaliyeedda waalidiin ardayda mas-uuliyiin ku tirsan bahda warbarashada iyo marti sharaf kala maamulaha dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamka al imaam ibnu majaxa ustaad cali maxamed ayaa ku warbiya tirada dugsiga kubati iyo walyaawayo baradanga iyo muhiimadii lata barashada qur-aanka kariimka ardada qur-aankan dhammaysadeen in ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ilaahay bari ilaahay ka soga ilaahay qur-aanka aan ka lumiine diintii oo nagata diinta oo nacafaleh diintii oo nagata diin oo nacafaleh inta ilaahay inku weela dad dhammaan waalidiinta mayba ku codsadaanay ardadan in lan ducaay macallimiintana lan ducaay macallimiinta may lanka ducaayay eeba yad intaala haddii lanka macallinka ee ardayba use hor fadheeda mayba inbaahanya kaalmo inbaahanya ilaahay kaalmaysada waalidiinta iyo eraan macallinkan ilaahay inkaalmaya waayo wala oo ardae lan dhiibi ama cayaalka lan dhiibi eedaan ku cudur daarsada waaba dhibaba ka eta cayaal yaryaro alifka inkasaane booskaada inkasaane dhibcada inkasaan yalla ha hor fadhiisiye marka ilaahay haddii in kaalmaya kaalmo lan weydiiyo la era ardadii macallinka uuna injayni ibeesta la dhiibi keliya lanka kehrne lanka la era lan kaalmay ilaahu macallinka khayr siin ardadan i eebtaan lan dhiibayn ilaahu ka astur la era waalidiinta intaasa lanku baahanya ardadana mayba la dardaaramay maadaama qur-aankiisiin dhammaysateen tubtiyo qur-aanka hadda marteena tartiib hadanka dareero ilaa iyo dhammaadka mayba lana qur-aankana ay la dhaafnay maadii walkastana wal barado kor laakis kitaabka ilaahay ayla ku haajirnay waxaanuu ku mide waalidiinta culummada iyo marti sharafta ku qeyb galiyay xafladda yaa ardaydan ka hambaliyaya munaasabada qalanjibinta iyadoona ardayda ka dhiirigeliyana inuu si lama jibaaranga dadaasho walbarasha waan la wiinayey walaanka wiin iyo geeka meelun laka wiinayey kitaabka ilaahayu kelmaday mayka weela fadaysa daqiib qeybta wayba waa ardaydii geeka qur-aanka khatanti may laha fursada qabtan fursada ilaahaysan waafaji nicmo ilaahaysan sii ma ilaahaysiin sahelay waalidta siinka dadaala iyo maamul macallimiin hasiin dhabar adeega oggeeka heerku hasan deersii yaa ilaahay hasan deersii marka may lahaa fursaddaasoo in isku laayacdeen dadaalka dadaalka daraa ustaadkii horeysay hata sheegayo qur-aankii hoba dhammaaytay wayla koofaday in ada sugda idqaanida ijaaso qaadata horan dareerta taaska dadaal may mahadle macallimiintii onnad walan akhriyi korna haddiisu macnaha rabbiya sir lanku bilaawo elif axmaala elif kordheey tartiib lanbari oo wal meelkayaalan ogayn akhriyi oo haddi geeka boqolitumiy afarta xafidii mayba waa macallimiintaas sida macallin cali iyo macallin cabdullaahi iyo macallimiinta kale oo la shaqeeyas may lahaa jazaahum ullahu khayra aljazaa ee xaqiiqdii waa lageedi yeednanka faraxa waaye ee jiilkan oo qur'aanka la barow nanki hasaara waa xaqiiqdii nan abaal eedinweyn inka leh bulshada dhatiya islaamka dhatiis cali maxamed saqaawe xaqiiqdii waa qof eed iyo eed inka dadaalow tarbiyada owlaadda